maamulka degmada bulaburti ee gobolka hiiraan oo gacan ka helayay shacabka xaafadda oktoobar ayaa sameeyey ololo nadaafadeed ujeedka ololahan ayaa ahaa mid lagu soo celinayay bilicda degmada duqa degmada bulaburti cabdisalaan hagar ayaa ka waramaya hadafka laga leeyahay ololahan
reer oktoobar saakay shaqo la taaban karaa xaafaddiina ka muuqata xaafadda waxaan ka soo galnay dhanka xagga waa soo dhex marnay xaafad waxaan soo dhex marnay nadiifa aada u qurux badan weliba dadkii qashinka u dambeeyey saakay inta xaaqay gubaayo irid kasta horteeda asoo dabka shidan yahay oo intii yareeda u dambeysay la gubaayaan soo marnay culeyska ugu weyn wuxuu ahaa intaan yartahee laamiga hareerihiisa ah iyagana ah meelo qashin la keeno qolooyinka qashinka keeno ee mootooyinka ku keeno ama baabuurta kale yaryarka ku keeno waa la ganaaxi doonaa waana laga canaanan doonaa shaqadaas ay qabanayaan waxaan rabnaa sida xaafadda ee nadiif u tahon usoo dhex marnay in looga fikiro dhammaan hareeraha xaafadda sida laamiga waa dhacaysaa in sidaanoo kale ay wax ka keenaan waxaan rabnaa shaqadan inay joogto noqoto ma ahan shaqo saakoo kaliya ku ekaanayso guddoomiyaha xaafadda waa waa ku ballannay shaqo joogtaa inay noqoto aysan maanta keliya ku ekaanin sida aan ku wada ballannay buulo barde isbuucii xaafad walba maalinay leedahay waa toddoba xaafadood toddobada xaafadood xaafad walba maalinay leedahay xaafad walba maalinkeedaas xaafad walba maalinkeedaas waxaa laga rabaa inay nadaafadda ka shaqayso annagana diyaaraan waxaan u nahay inaan idin imaanno idinkala qayb qaadanno dhammaanteen waxaan rabnaa inay naga go'naato buulo bardoo nadiif ah bilic leh iftiimayso ma rabna buulo barda sida dadka maskaxdooda ku jirta shan iyo tobankii sane u dambeysay xayirneed irdaha ka xirneed in la yidhahdo ma rabno irdihii waa naloo furay waa noo furan yihiin xooggeenna iyo ilaahay awooddiisa markaan isku darsannay irdihii waa noo furan yihiin waxaan rabnaa irdahaas noo furmay inaysan naga noqon weli maskaxdeena inay ku jirto buulo bardaa xiran buulo bardaa iridaha ka xiran inaysan nagu jirin oo aan ka shaqayno nadaafadeeda bilicdeeda iftiinkeeda iyo sidii uga qayb qaadan laheeday horumarka magaalooyinka kale ka socda aadaa u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaad noqotaan hormuudka xaafadaha si kastaba maalmihii lasoo dhaafay duqa cusub ee degmada buulo burte ayaa waday shaqo xoog leh oo ay ugu horreyso soo celinta bilicda